iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahayn heer la dhaafinoo dhagalaylaho isku dheelitiina dhaqan ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahay ee dhuuro oo dhaqsa loo qariyo fidhinkii dhexyeere dhaqan ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahayn dhaqa soo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaxal wa uu lahayn dhaqa soo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahayn heer la dhaafinoo dhagalaylaho isku dheelitiina dhaqan ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahay ee dhuuro oo dhaqsa loo dhaqa soo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaxal wa uu lahay dhaqa soo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal bismillaahi raxmaan raxiim kulantu cano wanaagsan dhegaystayaal meel walba aada joogtaan iyo sida maqalka iyaga uu idiin soo gaarayo halkani waa idaacadda isnaay ee muujadda siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahartis waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta oo aad dhegaysataan maalinimo salaaso ah maalin weliba markaasina waxaynu kaga hadlanaa afka dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed
asidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahay
barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta waxaynu horey kaga soo sheekeynay qeybaha kala duwan ee afka dhaqanka ay soomaalida leeyihiin iyo suugaantuba waxaynu ka soo hadalnay oo aynu barnaamijkani diiradda ku soo saarnay islamarkaana ku soo gorofaynay sida markaasi soomaalidu ay u kala leeyihiin dhaqanada kala duwan ee ku aadan suugaanta cayaaraha qayb ka mid ah garsoorka waxaynu ka soo hadalnay gebiyada waxaanana ka hadli doonnaa qeybo kale oo muhiim u ah afka dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaantu waxaynuna inta badan dib ugu soo nooleynaa islamarkaana dhalintu ugu ifinaa waddadii ay ka ambaqaadi lahaayeen dhaqankii iyo ay lahaayeen soomaalida ee suubanaa sidoo kale barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta waxaynu kaga soo hadalnay afafka kala duwan ee markaasi ay isku gartaan dhalintu oo ay kusoo kordhiyeen afka soomaaliga waxaynu ka soo hadalnay gobollada ugu wanaagsan ee uu kusii dambeeyo afka soomaaliga sida gobollada dalka markaasi isbeddelka uu ugu dhacay afka soomaaliga waxaynu ka soo sheekeynay qaabka ay markaasi dadka reer miyiga ay xooluhu kula dhaqmaan xoolaha kuwa ugu qiimka badan ama u qiimaha wanaagsan ee soomaalidu ay dhaqdaan sababaha qiimahaasi ay ku heleen oo uu geela ka mid ahaa suugaanta lagu shubo geela marka uu markaasi haraadsan yahay ama isaga uu waraabinayo xoolo kale waxaynu diiradda ku soo saarnay toddobaatadii aynu soo dhaafnay barnaamijkan qeybaha kala duwan ee afka dhaqanka iyo suugaanta habayna ugu dambeysee waxaynuna toddobaadadii ugu dambeeyey ka hadlaynay ereyada afka soomaaliga dhallinyaradu ay kusoo kordhiyeen dhegeystayaal badan ayaa ka soo qayb qaatay barnaamijkan islamarkaasina ahna la wadaagay oo rahdooda ku aadan sida ay u arkaan ereyada afka soomaaliga ay kusoo kordhiyeen dhalintu haatan jirta iyo sida ay ula falgalaan xiliyada ay isla hadlayaan dhallinyarada dhexdooda macalin bashiir cabdi maxamuud oo aalaaba ah soo jeediyaha xalqad waliba oo ku saabsan barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta ayaana horey inoogu soo falanqeeyey qeybo ka mid ah ereyadaasi oo ay dhegeystayaashu iyagaba ka soo jawaab celiyeen haddaba salaasada maanta waxaynu diiradda ku saari doonnaa barnaamijkani afka dhaqanka iyo suugaanta xalqaddii labaad oo markaasi ku saabsan garsoorka xalqaddii koowaad ayaynu kaga soo sheekeynay garsoorka iyo sida loo kala garnaaqsado sida garsoorka loogu kalsoon yahay goobaha soomaalidii hore ay garsoorka ku samaysan jirtay sida garsoorka soomaalida ay leeyihiin loogu kala garqaadi jiray iyo waxa uu macalin bashiir horey inuugu soo ifiyey in garta marka geedi hoostiisa lala tago ay ahayd mid u furan cid waliba oo taqaana nidaamka iyo habka garnaqsiga taasi oo dadkii horeba ay ahaayeen kuwa lagu xuso in culeys waliba uu yimaado islamarkaasina lagu dhammayn jiray geedaha hoostooda maanta waxaynu diiradda saari doonnaa xalqadii labaad ee garsoorka oo macalin bashiir cabdi maxamuud uu inoo soo jeedin doono intaasi kadibna waxaynu isu soo laaban doonnaa khaladka teleefanada oo dhegeystayaasha iyaga ayaa ka hadli doona qodobka miiska inoo saaran ee ku aadan garsoorka balse ka hor macalin bashiir cabdi maxamuud
dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaxal wa uu lahayn dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn
bismi illaahi araxmaan raxiim ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeennii afka dhaqanka iyo suugaanta oo aannu toddobaadkan kaga hadli doonno qaybta labaad ee barnaamijkeennii aannu kaga hadlaynay garsoorka soomaalida
dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn asidaa dhabtaa dhaxal wa uu lahayn dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn
garsoorka soomaalida hable iyo ragba waa leeyihiin dad inta garsoor looga baahday si wacan oo alla aqoonnimo ah u gutay garsoorkii looga maganta ahaa beeraley bay leeyihiin xoolo dhaqatay leeyihiin ree miyi bay leeyihiin ree magaal bay leeyihiin hablay leeyihiin ragna waa leeyihiin waxaanse maanta ku soo qaadanaynaa qayb ka mid a ninkii ku caanbaxay samaynta xeerarka inta badan ee la odhan jiray suldaan diiriye ee noolaa qarnigii siddeed iyo tobnaad dabayaaqadiisii ninkaasi wuxuu ahaa nin ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo garaad aada u sarreeya boqortinimadii uu reerkii u hayay ee qoyskiisa ay u caleema saarteen adoogii kama aanu dhaxlin waraan caaraddiina kuma aanu maroorsan ee wuxuu ku mutaystay caqli iyo aqoon ay ummaddiisu u aqoonsatay suldaan diiriye kontonkii sannadood ee uu suldaannimada u hayay qoyskiisa iyo beelweyntii soomaaliyeed ee mudatay beriga wuxuu ku dhaqay cadaalad cad oo ilaa maanta laga sheekeeyay xilligii suldaanka waxa uu sameeyey xeerar ku dhisan reer guuraannimadii berigaa jirtay waxyaabaha uu sameeyey waxaa lagu xusuustaa wuxuu sameeyey isbahaysi abtirsiimo ku tiirsanaa oo hadba dhudhunka iyo dhumucda xigaalku ay leedahay si dadka xooggiisu uu u simo oo aanay cid kale cidda kale ugu muruq sheegan waxa uu sameeyey wax lagu magacaabo gaashaanbuur oo ahayd dadka intii isku degmo ahaydba gooni buu isu raaciyey si xooggoodu isu ceshto qolana qolada kale u tunjileecsan suldaanku si uu cadaaladda salka ugu dhigo dadkana maamulka uga qaybgeliyo wuxuu sameeyey guddi xeerbeegti ah oo isaga ka hoos shaqeeya xeerbeegtidaas oo laba galo ka koobnayd golaha hore tiradiisu waxay ahayd sagaashan qof qoys kastana ninka ugu waxgaradsan baa laga soo magacaabi jiray guddigaas baana arrinta marka hore falaqayn jiray go'aankoodana waxay u gudbin jireen golaha ka sarreeya oo toban nin ka koobnaa qolana sagaashan bay ahayd qolana toban bay ahayd balday golahaasi markay arrinta gorfeeyaan ayay go'aankiio tafatiran u gudbin jireen suldaanka halkaas buu iyada oo lafaguran xaajadii ku guddoomin jiray xeerkaasna waxaa lagu magacaabi jiray xeerkii suldaan diiriye wuxuuna shaqaynayay ilaa ingiriiskii uu baabi'iyo qarnigii labaatanaad bilowgiisii oo mid uu leeyahay uu ku beddelay xeerarka suldaan diiriye uu ka arrimiyo waxaa ka mid ahaa dhaca oo aan goob dagaal la isugu hardiyin waxaa ka mid ahaa tuugada waxaa ka mid ahaa dibindaabyada waxaa ka mid ahaa maganta oo la dhibaateeya waxaa ka mid ahaa shirqoolka la isu dhigo waxyaabahaas oo dhan baa laga arrimin jiray oo xeerar loo sameeyey suldaanka arrin kasta oo dhacda ama dhici doonta markuu xeer u sameeyey ayaa su'aal la weydiiyey oo la yidhi suldaan raqgeel maxaa inooga xeer ah wuxuuna ku jawaabay murtida tis qaadda ee odhanaysa raqba waa ku raggeeda raqba waa ku raggeeda waxaan inta badan maqallaa inasan weyne u gee iyana waxay ahayd sheeko laga haya ninkii la odhan jiray ninkii la odhan jiray faarax maxamed yuusuf oo ku magac dheeraa inasan weyne waxa uu ahaa nin magac weyn iyo taariikh dheerba ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda wuxuu ahaa nin garyaqaannimadiisa iyo aftahanimadiisu intaba ay isla qireen soomaalidii taqiinay meel kasta ha joogaane oo ay u aqoonsadeen xeeldheerihii garta ilaa maantana gole iyo madalweyne kasta oo gar soomaaliyeed lagu gorfeynayo inasan weyne waa lagu halqabsadaa marka uu qof rabo in uu sheego war ama go'aan kama dambaysa waxaa dhacda in uu yidhaahdo warkaasi waa sidaas iyo sidaas inasan weyneba uge taas oo loola jeeda in gartaasi ay aada u sugan tahay oo ay tahay gar naqsan oraahda inasan weyne uge ee halqabsiga noqotay waa mid ku timid sheekada ah waxaa dhacday in hal booli ihi ay soo gashay oday faarax maxamed ninka la odhan jiray inasan weyne nin uu sadog u ahaa muddo kadib ayaa ninkii hasha lahaa oo meel fo ka soo raacdo tagay gurigii yimid oo hashii qabsaday hase yeeshee odagii hasha haystay wuu diiday in uu hoolyari boolidii isaga celiyo arrintii waxa ay tagtay qir iyo qir wax la wadaba markii dambe ayay labadii nin ku heshiiyeen in ay rag isula tagaan si loogu garqaado odaygii hasha haystay baa markaas doortay in garsoorahoodu uu noqdo inasan weyne oo inantiisa qabay isaga oo ka filaya inuu isaga gar siin doono ilaan waa sodogiise ninkii hasha lahaa isaga ma uusan ogeen in labada nin isu sodog ahaayeen sidaas darteed ma uusan ka shakin inasan weyne labadii nin ayaa dabadeed garnaqsaday markii uu garta si fiican u dhegaystay ayaa inasan weyne waxa uu taladii waxa uu taladii gorfeeyaba ay u caddaatay in sodogii gar daran yahay hase yeeshee inasan weyne kama uusan hakan inuu xukun xaq arido kolkii go'aanku kolkii go'aankii dhacay ayaa sodogii arrintii liqi waaye markii unasan weyne arkay in sodogii ka xumaadayna waxa uu ku yidhi isaga oo sodogii u caqli celinaya hebelow gari sodog seedi iyo xil iyo xil midna ma taqaan ee ilaahay bay taqaanaa hashana waxaa iskale ninkaas muslinka ah ee ka hunguri gaabso ninkii hasha lahaa waxa uu aada ula yaabay xeel dheerida inasan weynay iyo xilkasnimada uu eebbe ku mannaystay wuxuuse la sii yaabay markii uu ogaaday in ninkii uu ka garnaqsanaya ahaa inasan weyne sodogii goortii uu ninkii degmadiisii ku noqday ayaa maalin maalmaha ka mid ah ninkii garsoor loo saaray nasiib darrase go'aankii markii uu riday ayaa la cambaareeyey oo layidhi gartu ma naqna hase yeeshee ninkii kalaamkii iyo cambaarayntii dadka waxa uu kaga jawaabay hadalkan tisqaadka noqday ee ah gartu gartaasi sidaas bay noqonaysaa ee inasan weynaba uge taasoo uu ula jeeday in gartu ku sugan tahay sidii uu u naqay inasan weynena waxa uu u halqabsaday wuxuu aqoonsanaa in uu yahay xeerdhaadi aan laga daba odhan dhegaystayaal barnaamijkeennii afka dhaqanka iyo suugaanta ee aannu kaga hadlaynay qaybtii labaad ee garsoorka intaa ayaannu ku soo koobaynaa inta aannu mar kale ku kulmayna mid la mid ah waxaannu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi
dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn sidaa dhabtaa dhaxal wa uu lahayn dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn sidaa dhabtaa dhaxal wa uu lahayn dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn sidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahayn heer la dhaafinoo dhagalaylaho isku dheelitiina dhaqan ma uu lahayn sidaa dhabtaa dhaqan wa uu lahayn
waa tahay macalin bashiir cabdi maxamuud aad buu u mahadsan yahay sida wacan ee markaa uu inoogu soo jeediyey qeybtii labaad ee garsoorka soomaalida macalin bashiir cabdi maxamuud ayaana diiradda waxa uu ku saaray garsoorkii hore iyo waxyaabaha uu caanka ku ahaa iyada oo uu tusaale inugu soo qaatay suldaan diriye oo in badanba uu kaga sheekeeyey garsoorkiisii wacnaa iyo gaashaanbuurtii cadaaladda iyo dad isjeclaanta ku saabsaneed ee uu xilligiisii sameeyey haddaba xilliga haatan aynu joogno garsoorka jira iyo midka hore ee tusaalooyinkiisaba macalin bashiir uu inoo sheegay ayaynu markaasi isu barbardhigi doonaa waxayna dhegeystayaasha iyagu inaga soo wici doonaan eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal dhegeystayaal waxaad nala wadaagtaan oraahdiina amaba fikirkiina ku aadan farqiga u dhexeeya garsoorka haatan jira iyo garsoorkii hore farqiga u dhexeeya garsoorka haatan jira nuuc walba oo uu noqdo iyo garsoorkii hore waxaynu diiradda isla saari doonaa farqiga amaba kala duwanaanshaha garsoorka haatan jira iyo midkii hore maxee ay ku kala duwan yihiin labadaasi garsoor waxay dhegeystayaasheega inaga soo wici karaan dheber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si ay markaasi oraahdooda ay nala wadaagaan ee ku aadan kala duwanaanshaha garsooryada midkii hore iyo midka haatan jira macalin bashiir cabdi maxamuud ayaa in badan inoo sharaxaya markaasi garsoorkii hore goobaha lagu kala garnaqsi jiray halka garnaqsiga loo tegi jiray waxyaabaha markaasi n cadaalad ahaan loo fali jiray sidoo kale n suldaan diiriye iyo isbeddelkiisii xilliga oo garsoorka ku aadanaa iyo sida soomaalida markaa jirtay oo ugu kala cadaalad falay ayuu inooga sheekeeyey waxaase xusid mudan in haatanna uu jiro garsoorka leh kaa oo ay dadku markaasi ku tiirsan yihiin garsoorka jira ee deegaanka aad ku nooshahay nuuc walba uu ahaado iyo farqiga u dhexeeya garsoorkii hore ayaynu rabnaa in markaasi dhegeystayaashu iyagu aynala wadaagaan waxaana dhegeystayaashu inaga soo wici karaan eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal barnaamijka waa barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta oo ay soomaalidu leeyihiin waxaana in badan ba aynu diiradda kusoo saarnay oon kaga soo sheekeynay qeybo kala duwan oo ku aadan dhaqanka soomaalida suugaanta soomaalida gobollada dalka sida suugaantu ay u kala leeyihiin sida loo kala cayaaro cayaaraha dhaqanka ah amaba hidaha iyo dhaqanka sida gobollada loogu kala hadlo luqadda afka soomaaliga oo luuq ahaan iyagu ay u leeyihiin balse aad dareemi karto in gobol walba uu leeyahay siqad amaba laajad ku dhabaaqis ah oo lagu aqoonsado sidaas si la mid ah waxaynu ka sheekeynay oo barnaamijkan ugu talagalnay inaanu kor ugu qaadno islamarkaana aynu ku soo celino heybaddii uu lahaa afka dhaqanka soomaaliyeed dhegeystaan jaanis kasiino halo assalaamu calaykum ka xunnahay waxaan rajeynayaa inuu kasoo qayb qaadan doono waana qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta oo aynu ugu talagalnay in dhegeystayaashu iyagu ay markaasi oraahdooda aan ku wadaagno dhegeystaan aan eegno halo assalaamu calaykum halo
alo assalaamu calaykum waaleykum salaam waraxma soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacday
magacaygu waa cabdiqani oo kaa soo wacay raagacele soo dhawow cabdiqani waxaanu ka falanqeynaynaa garsoorkii hore iyo midka haatan jira farqiga u dhexeeya
farqi weyna u dhexeeya farqi weyn farqi weyn oo
waa gartay noo tusaale midkee dadku ay jecel yihiin in markaasi lagu dhaqo
iyo hore kii hore kan hadda waa dollar waa dollar dollarna ma soo ahay aad aa mahadsan tahay cabdiqani oo raagaceel inaga soo wacay ayuu kaasi ahaa kaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkaaga barnaamijka waxa uu leeyahay garsoorkii hore oo hore ayaan anigu u codeyn lahaa oo kaasi ayaa wacan ayuu leeyahay cabdiqani waa mahadsan tahay waxaan rajeynayaa dhegeystayaasha kalena in sidaa oo kale iyaguna fikirkooda ay nala wadaagi doonaan waxayna naga soo wici doonaan ebril xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si ay markaasi oraahdooda barnaamijka ay kaga dhiibtaan barnaamijku waa afka dhaqanka iyo suugaanta waxaynu diiradda ku saarnaa dhaqanka soomaalida ay leeyihiin iyo suugaanta guud ahaanba oo ay soomaalidu leeyihiin waxaana barnaamijka in badanba kaga soo sheekeynay qeybo la xiriira dhaqanka iyo suugaanta dhegeystaananu yeero halo assalaamu calaykum
Hello.
asalaamu calaykum mahadsan yahay kasoo qaybgalkiisa wacan iyo sida barnaamijka uu isu soo dayay waxaan rajeynayaa in mar kale uu ka faa'iideysan doono jaaniskiisa khadka teleefonka ayaa ka xumaaday dhegeystahaasi waxaad naga soo wiqi kartaan eberli hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si aad barnaamijka aad kaga soo qayb qaadataan waa barnaamijka afka dhaqanka iyo sugaanta alo asalaamu calaykum halo dhegeyste halo xunaay ismaqalka ayaa aada u yar waxauna ahaa dhegeystihii ugu dambeeyey ee markaasi khadka teleefonka naga soo waca isla markaana barnaamijka kasoo qayb qaata guud ahaan waxaynu jecelnahay inaan intaasi ku arkayno barnaamijka afka dhaqanka iyo suugaanta oo aynu toddobaadkani diiradda ku saarinay garsoorka qaybtiisii labaad maalin bashiir cabdi maxamuud ayaana barnaamijka markaasi qayb ka mid ah inoo soo jeedinayay intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid xiga isma dhaafno sidaa dhabtaa dhaxwow lahayd dhaqa soo jiroo lagu dhaata iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal mow lahayd